بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مع الحسين إسلامي ستيريو أند بوك شفر قيسة halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay tarbiyat lanfus waxaana soo jeedinaya sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في العقيدة waxaan kelimaad kooban ka odhan doonaa xawla tarbiyati اlanfus aw taskiyati اlanfus kelimatu tarbiya waa kobcin barbaarin iyo hagaajin fi luga alcarabiya kelimatu taskiyana waa ku macno dhadhowda azakaa aw taskiya waa alطahaara wاnnamaa'i wاlbaraka qur-aanka inta badan lafdu taskiya ayaa ku soo arooray lugadan mucaasirka inta badanna dadku lafdu tarbiya ayuu adeegsadaa ee nafta in la rabeeyo waa qadiyad aada u muhima oo aan odhan karno waxay ka mid tahay usuusha risaalada ilaahay uu soo diray ama rususha waxyaabaha alla uu ku soo dejiyey subxaana wa tacaala ee usuulu risaala ah ayay ka mid yihiin bale waxaan odhan karnaa afarta shay ee ilaahay uu ku tilmaamayay shaqadii nebiga inay uu qabto inay ka mid tahay mid ka mida masalada tani inta ugu badan leh markaynu ka warramayno tarbiyati nufuus qofka bini aadamkaahi wuxuu ka kooban yahay jasad ama qolof sare ruux ku jirta caqli qalbi iyo naf bay sheegaan si kale haddaanu tilmaamno qeyb muuqato iyo qeyb qarsoon buu qofka bini aadamka kooban yahay qeybta muuqato dadku inta ugu badan leh waxay siiyaan ictinaa tiro badan leh sida awgeed kama warrami doono atarbiya aljasadiya ama sida jidhka loo kobciyo waayo bini aadamku masalada waa ku mashquul oo jasadka qofka bini aadamka ah hadduu gaajoodo isagaa cunnada markiiba kula degdegaya hadduu xanuunsado dhakhtar baad kula cararaysaa hadduu dhaxmoodo markiiba maryo waaweyn baad ku huwinaysaa waad dadaysaa hadduu kululaado waad qaboojinaysaa yacni qof kastaaba waxaad mooddaa inuu tarbiyada jasadiga ama jidhka iyo sida loola dhaqmayo in ahmiyad weyn la siiyey in badanna dadku uu ka wada shaqeeyo bal eh in lagu dadaalayo yacni muuqaalkiisa sare siduu u qurux badan lahaa qadiyadda ka muhiimsani laakiin waxa weeyaan nafta bini aadamka ayaa saa loo tarbiyeeyo jasadka tarbiyadiisu iyo sida dadku u kala qurux badan yahay ama u kala xoog badan yahay ama u kala caafimaad badan yahay ilaahay dhowaanshiyihiisu kuma xidhna walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayay xadiiskii saxiixu muslimka ku yaalay ina allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum yacni nebigu wuxuu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay ma eego muuqaalkiina inta aad qurux leegtahay ama inta aad xoog leegtahay ama inta aad caafimaad qabto lama eego walaa ilaa ajsaamikum iyo jidhkiina toona baan la leeyahy subxaana wa tacaala siduu nebigu sheegayo walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum waxuu alleega subxaana wa tacaala quluubtiinna waxaa ku jira caqiide ah ama iimaana ama diina ama caafimaada iyo bukaanka ay quluubtaasi bugto ee shirki nifaaq gaalnimo wixii la halmaala xaasidnimo iyo wax allaaliya waxa xumee macaasiya diintu ay sheegtay waxa ku jira idan qalbigaaga waxaa ku jira iyo camalka kaa soo fulaya kaas baa ah maxallu nadarka si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankaba ku tilmaamayay munaafiqiin jidh xoog waa weyn leh waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilahay yidhi haddaad eegto niman munaafiqiina ilaahay ka warramaya wuxuu leeyahy muuqaalkooda sare iyo caafimaad qabkooda iyo xoogooda iyo feedhahooda markaad aragto waa ku cajabgelinaysaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubu musanada laakiin aqwaashooda iyo acmaashooda iyo afcaashooda iyo muctaqidaadkooda ayaa nijaaso ah kuwaasaa xun idan islaamku waxa koowaada uu eegaa ama waxaa ictinaaga badan mudani ama waxa u baahan inaynu in badan isku boorinnaa ma aha tarbiyada jidhka aan kama warramayo n inta uu qofku xoog leegyay maaha walidaalik baa waxay culammadu tilmaamaan cabdilaahi bnu mascuud oo yacnii saxaabada ninkuu ahaa la garanayo jidh ahaan bay yidhahdaan nin aada u tamar yar oo daciifa buu ahaa maalin isagoo meel koraya dhudhumadiisu addimadiisaa muuqday addimadiisa fiiqfiiqnidiisii bay saxaabada badh ku qosleen baa la yidhahdaa markaasu wuxuu ku lahaa tacjabuuna min diqati saaqaya ibni mascuud ma dhudhuubnida saaqa ibnu mascuud baa ku qoslaysaan buu ku yidhi waaladii nafsu muxammadin biyadih lahumaa fi lmiisaani cinda allahi adqalu min jabali uxud ilaaha nafta moxamed gacantiisa ku jirtaa ku dhaartaye miisaanka qiyaamaha kuwaa fiiqfiiqan ee arkaysaan ayaa buurta jabal uxud kaga culays badan ilaahay miisaankiisa buu tilmaamaya yacnii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegayaa addimadaa iska fiiqfiiqan ee arkaysaan ilaahay agtiisa wasniga iyo miisaanka ay ku leeyihin jabal uxud inuu ka culus yahay sidaa awgeed waxaanu leenahay meesha u baahan inaynu in badan tarbiyayno u baahan inaynu isweydiinno u baahan inaynu eegna waa taskiyat alanfus waa nafta in la daahir yeelo in nafta lagu rabeeyo cibaadada ilaahay tawxiidkiisa dhaqanka suuban iyo wixii janno kuu dhowaynaya in nafta laga koriyo oo laga weynaysiiyo waxa hoos u dhigaya waayo gaalnimadu iyo waxa ku xeeran ee nifaaq leh ee macaasi leh ee shahwaatu nafsi leh ee ah acmaasha qofka naarta qabadsiisoo dhan marka la ysku wada daro waa acmaal aada u liidata oo qofka derajada bini aadamnimo intay hoos uga dhigto meel hoose geysa geyse meel uu dhagaxa la qiimo noqdo waayo waxaa lagu tilmaamayay dadka ahlu naarka iyo maxaa lagu wada shidaa dadka iyo waquuduha annaasu waalxijaara dad iyo dhagaxba waa dab baa la yidhi idan bini aadamnimadii wuu ka soo dhacay maqaamkii axjaartuu joogaa isaga iyo dhagaxaa dabka lagu wada hurinaya idan waxaa u baahan inaynu in badan ka fakarnaa waxa weeyaan qofka bini aadamkaa sidii loo rabayn lahaa qof waloo muslimimo siduu isu kobcin lahaa siduu iimaankiisu u kori lahaa siday caqiidadiisu u kori lahayd sida akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaagsani u kori lahaa ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa waxaa ka mid ah inaan dembigu korkeenna ka soo urin inta aynu noolle ilaahayna asturay walidalik ba waxaa laga sheegaa axad alculamaai zuhaad moxamed ibni waasic nin la odhan jiray oo selafkii hore ka mid ah raggii cibaadada badan lagu tilmaami jiray ka mid ah ayaa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi low kaana wuxuu ninkaasi leeyahay low kaana lidunuubi raa'ixa haddii dembigu iyo macaasidu ay ur yeelan lahayd buu yidhi ma istataaca axadun an yujaalisanii cidna ma awoodeen buu leeya inuu ila fadhiisto ilaahay baa ina asturay waa min nicmati ilaahay baa ceebteenna qariyey ina asturay laakiin waxa kaa horraysa maalin ceebtaasoo dhamm ay faydmi doonto bal eh markaad dhimataabaa urtu bilaabantaa walidaalika xadiidkii ka warramayay nafta marka la qabtiyo meesha la qabadsiiyo waa kuu nebigu ku tilmaamayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qofku markuu dhinto qof saalixa hadduu ahaa ruuxdiisa kor baa loo qaadaa dabeetana malaa'igta lala soo agmaraaba udugiisay ka yaabaana waxay dhaahdaan ruuxdan tayibka ahayd yaa leh ruuxu man haadihi tayiba bay dhaahdaan waa ruuxdan uduga fiican leh meesha la wado waa kuma baa la yidhaahdaa waxaa loo sheegaa inuu yahay fulaan oo ilaahay addoonkiisiiyo qof saalixa ahaa haddii lasoo mariyo mid kaafir ama munaafiq ama ahlu macaasina malaa'igtu way ku dhibtootaa ruuxdiisa urteeda iyo qurmuunkeeda deetana waxay dhahdaan ruuxdan muntanka ahi xadiisku wuxuu tilmaamaya waxaa lasoo marayaa iyadoo ah maxay ka antani jiifa iyadoo ah bakti ka u qurmuun iyadoo kasii qurmuunba lasoo agmariyaa dabeetana waxay yidhaahdaan warkan habaarqabaahee qurmuunkiisii aan ku dhibtoonnay muxuu ahaa idan waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahi inaanu dusha iska cadrin uun dusha iska maydhin uun dusha iska nadiifin uun laakiin inuu nadiifiyo qalbiga iyo hoostiisa iimaankiisa inuu nadiifiyo quluubtiisa waxa degaya inuu nadiifiyo akhlaaqiyaadkiisa inuu nadiifiyo nafta in la rabeeyaabaa loo baahan yahay si aanay ilaahay agtiisa taa qurmuune uraysa u noqonin si aanad u noqonin kuwaasi malaa'igtu ay ku dhib mudato si aanay u noqonin aakhiro kuwaasi ceebtooda ay qarsoomi weydo si awgeed waxaan leenahay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun aayad kale ilahay wuxuu leeyay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin yacnii aayaadkaas waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala inoogu tilmaamaya iyo aayaadka kale badan ee la mida qur-aanka ku jira huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin afar shay baa ilaahay ku tilmaamaya risaalada ilaahay uu inagu manaystay iyo rasuulka uu soo diray shaqadiisa koowaad salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ilaahay ku tilmaamaya inay tahay talaawat lkitaab qur'aanka ama hadalka ilaahay in laynagu dul akhriyo hadalka ilaahay oo balaaqa liyundurakum bihi waman balaq hadalka ilaahay oo kii laynoogu digayey kii khayrka iyo sharka kale tilmaamayey kii jannada iyo naarta kale sheegayey kii waxa san iyo waxa xun kale sheegayey kii adduunka la raacaye ariiqii saxa ahaa ee nolosha lagu maamulanayay ahaa yatluu calayhim aayaati ka labaad waxaa ilaahay uu ku tilmaamayaa wayuzakiihim ama wayuzakiikum altazkiya aw altarbiya aw altanqiya aw altathiir kii idin in laydin daahir yeelo maxaa la yska daahir yeelaya waxaa lagaa daahir yeelayaa shaytaan iyo nijaasadii waxaa lagaa daahir yeelayaa nafta iyo shahawaadkeeda waxaa lagaa daahir yeelayaa kufriga iyo waxyaabaha xunxune ka ratibma waxaa lagaa daahir yeelayaa muctaqad iyo camalba wixii xun wax la aamino kufrigu waa nijaas inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi mushriku waa najas baa ilahay yidhi najas lagama warramayo cayniya laakiin waxaa laga warramaya annajaasa almacnawiya ilaahay kownkaba lahaa ciddii garan weydaa qalbigiisu daahir maaha idan waxaa nebiyada ilaahay uu usoo diray rususha u timi waxaa ka mid ah mas'alatu tathiir aw mas'alatu taskiya taskiyat alanfus in nafta la daahir yeelo oo laga daahir yeelo gaalnimo oo laga daahir yeelo nifaaq iyo munaafiqnimo oo laga daahir yeelo istusnimo oo laga daahir yeelo ismaqashiin sumca iyo riyaa oo laga daahir yeelo wax allaaliya wixii xun oo dhan ee xaasidnimo ah ee cay ah ee wax allaaliya wixii dhaqan iyo akhlaaq xun oo dhan in laga daahir yeelo idan wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin iyo inuu idin bara baa la yidhi alkitaab wasunna afartaas shay baa nebiga loo soo diray tabliiq inuu sameeyo ama talaawat alkitaab dadka inuu xujada ku oogo inuu taskiyeeyo iyo inuu cilmi u kordhiyo oo cilmu alkitaabi wasunna inuu dadka baro sidaa awgeed baa xataa nabiyullaahi ibraahim ilaahay markuu baryayey wuxuu ku ducaynayay maxay rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim ilaahay markuu baryayey nebiyullaahi ibraahim wuxuu lahaa ilaahayow waxaad ka soo saartaa dhashaydaasi rasuul iyaga ka mid ah oo yatluu calayhim aayaatik aayaadkaaga ku akhriya kitaabka bara sunnada bara wayusakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim taskiyeeyo naftooda daahir yeela idan mujtamaca rusushu waxay u timiba waxaa ka mid ah dhaqanka xun iyo akhlaaqda xun oo ay ka mid tahay diin la-aantu oo ay ka mid tahay akhlaaq xumo dhammaanteed inay dadka ka daahir yeelaan walidaalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii bukhaari oo adabilmufradka ku soo arooriyey imaamu axmed iyo xaakimna ay soo aroorinayaan xadiis saxiix ay culammadu ku tilmaamayaan bimajmuuci turuqi waxa uu nebigu leeyahy inamaa bucistu liutamima saalixa alakhlaaq inamaa bucist waxa lai soo saarayba waxa weeyaan buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaan dhammaystiro akhlaaqda keeda fiican akhlaaqda akhlaaqda laga warramaya waxa weyaan alkhuluq maca allah wa maca alkhalq dhammaanteed ilaahay sidaad ula dhaqmayso ilahay waxaad ula dhaqmaysaa inaad rumayso isagoo kuu nimceeyey inaanad ka gaaloobin isagoo ku abuurtay inaanad ka gaaloobin in wuxuu nimco ku siiye aada ugu mahadnaqdo nicamkiisu inay yihiin waxaan la koobi karaynin inaad makhluuqaadka cidnaba la simin isaga sidaad uga baqato inaanad cidna uga baqin siaad isaga u rajaynaysa inaanad cidna u rajaynin dhib kastoo ku qabsata inaad isaga kula erato aanaad cid kale ula kicin inaad dareento ilaahay inuu huwa alghaniyu yey wa naxnu alfuqaraa inana kuwa baahan inaynu nahay khulqa loo baahanya inaynu ilaahay kula dhaqanaa subxaana wa tacaala waa ka khalqiga sidaynu ula dhaqmayno oo ah inaad dhaqan wanaagsan dulqaad akhlaaq fiican run sheegid been ka dheeraasho xanli'i carabku aanad dabka dadka ku dhibin waxaasi oo dhan aad ku dhaqato idan ambiyadaba waxaa loo soo diray siduu nebigu sheegayo inay dhammaystiraan saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq akhlaaqda keeda fiican inay dhammaystiraan idan waxay leenahay nafta in la tarbiyeeyaa waa mas'ale aada u muhima sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dhaaranaya culimmada qaarkood waxay tilmaamaan waa meesha qurhe qur-aanka ay ku soo aroortay bay dhahdeen koob iyo toban dhaarood oo isdaba ah waashams wa duxaaha waalqamari idaa talaaha waannahaari idaa jallaaha walleyli idaa yaqshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamahaa fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dasaaha ilaahay wuu dhaartay koob iyo toban goor buu dhaartay markuu koob iyo toban goor dhaartay buu wuxuu sheegayaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qad aflax aakhira wuxuunbaa liibaanay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala man zakaaha ay man taharaha wa naqaaha ciddii nafta tan tarbiyaysay ee uskaga oo dhan ka ilaalisay uska gansaree jidhka qabsada maaha waa uskaga qalbiga ku dhega ee ruuxda ku dhega ee nijaaseeya qofka hoostiisa ee khabiid ka dhigi kara ee naargeyn kara wixii naargeynaya qofku inuu ka dheeraado saa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa hoogay baa la leeyahy subxaana wa tacaala man dasaaha cidda aasta cidda nijaasaysa cidda fogaysa cidda kharaabisa cidda aan zakaynin ciddaasaa hoogtay baa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya waxaan leenahay nafta in la tarbiyeeyo la tahiraa waa bacda tawxiid waxyaabihii baa ilaahay uu ku soo diray ambiyada baynu odhan karna walidaalik baa fircawn markii loo soo dirayey nebi muuse markii la yidhi fircawn u tag ilaahay muxuu ku yidhi maxay ku dheh faqul hal laka ilaa an tazakka waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha waxaa la lahaa waxaad ku tidhaahdaa war ma waxaa loogu soo diray inuu taskiya siiyo inuu ku taahiro inuu nadiifiyo oo maxay ka nadiifiyo inuu ka nadiifiyo gaalnimo inuu ka nadiifiyo akhlaaq xumo inuu ka nadiifiyo dhaqan xumo waxaan leenahay marka taskiyatu nufuus waa waxa lagu helo jannada meelaha sare booska sare waa waxa lagu galo nafta oo aad tarbiyayso oo aad tahirto oo aad dhowrto oo ilaaliso walidaalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy waman yaatihi mu'minan qad camila asaalixaati fa ulaa'ika lahum darajaat alculaa جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إلهي وحو tilmaamaya سubحaanaه وataعaalى قiyaamaha cidda timaada iyadoo iimaan leh iyo camal صaalixa kuwaasi waxay leeyihin adarajaat اlculى fi اljanة booso sare darajooyin saray janno ka helayaan waxay leeyihin baa ilaahay leeyahay jannada nagaadiga ee webiyad iyo hoos dareerayaan waa ku waarayaan laakiin yaa abaalmarkan leh wadalika jazaau man tazakkaa weeyaan waa abaalmarka uu helayo cidda markaasi taskiyati lanfus samaysay ama nafta tan tahirtay sidaa awgeed nafta iyo tahaaradeeda iyo ilaalinteedu iyo tarbiyadeeda iyo useejeedkeedu waxay u baahan tahay wax badan walidaalika buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay baryayay ducadii nebiga waxaa ka mid ahaa allaahuma aati nafsii taqwaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha wuxuu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allaahuma aati nafsi taqwaaha ilaahay ow naftayda alle ka cabsigeeda sii wa zakihaa anta khayru man zakaaha ilaahu naftayda tahir buu leeyaho hagaaji adigaa mid hagaajiya ugu fiicane idan waa masaladaa keensanaysa culays waxay ka qabtay in ilaahay uu nebigu baryayey oo uu weydiisanayay in ilaahay subxaana wa tacaala naftaysa uu u rabeeyo u kobciyo oo uu hagaajiyo bale qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddaan masaa'ilkaasi alla kuugu gargaarin inaad saaqidayso si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuh haddii lala yahay ilaahay naxariistiisa iyo dheeraadkiisa lama la'a oo waa kaa ilaahay waxyiga soo diray ee rususha soo diray ee haddii kuwaasi lala yahay maa zakaa minkum min axadin abada qofba idinkama nadiif noqdeen baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala cidiba idinkama hagaagteen laakiin walaakina allaha yuzakii man yashaa idan taskiyat lanfus waa wasaa-isha lagu helo waxaa ka mid ah inaad ilaahay barido subxaana wa tacaala in badan in alla la baryo oo aad ilaahay u baryayso inuu nafta kuu caafimaad yeelo yacni dadku inta badan mardal ajsaamka way dareemaan qof xanuunsanaya markaad u timaaddo markiiba waxaad odhanaysaa maxaa dhakhtar loogu yeedhi waaye qofka maxaa loo baadhi waaye maa dhiig iyo saxariya kaadiya kan laga qaado maa dhakhtar loo geeyo maa kiniin la siiyo waayo jasadkan baa kuu muuqda buke ee jiifa waxa ka geeri xunka qalbiga ka bukee galgalanaya aan cidiba la hadlaynin caqiida xumadu ay hayso diin xumadu ay hayso akhlaaq xumadu ay hayso dhaqan xumadu ay hayso ee cidda weysana la aan cidiba odhanaynin war kan maa dhakhtar la geeyo war waa marda alquluube maa loo geeyo cidda qalbiga dawaysa maa loo geeyo cidda caqiidada dawaysa maa loo geeyo cidda akhlaaqda dawaysa qofku dadnimadiisu waa dhaqankiisa iyo caqiidadiisa maaha qoloftiisan sare weyn intuu qoloftan sare ka leegyahay kama aha dadnimadiisu ee wuxuu dadnimadiisu ka tahay inta qalbigiisa iimaan ku jira walidalik buaa cumar bn اlkhaaab ayaa wuxuu lahaa abubakr sayiduna waactaqa sayidina buu lahaa abubakr waa sayidkaygii buu ihi sayidkaygii kalena wuu xoreeyey wuxuu sheegayaa bilaal bilaal marka lagu xisaabtamo midabka iyo quruxda iyo xoogga iyo waxaa marka lagu xisaabtamo nin madow buu ahaa xabashiga waa il nimanka kale ay dad quraysh ka dhashay ahaayeen oo cadcad haddana wuxuu leeyahay cumar bn اlkhaaab waa sayidkaygii oo sayidkaygii xoreeyey muxuu sayid ku noqday wuxuu sayid ku noqday kuu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh war bilaalow buu nebigu yidhi kabahaaga sanqadhoodun baan jannada ka maqlayaa ee maxaad samaysaa buu nebigu ku yidhi bilaal buu wuxuu nebigu leeyahy sanqadha jaqafjaqafta kabahaaga ayaan jannada ka maqlaaye maxaad samaysaa buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiya waxba ma sameeyo buu leeyahy waxaan anigu ku dadaala ma tahaaro la-aada buu yidhi weysaygama jabto haddaan masquul galo ama meel galo ilaaba ila waan soo weysaystaa haddaan weysaystana kolleyba ilaahay baan u tukadaa weyse bilaa salaadana ma sameeya buu leeyahy mar kastaan weysaystabana waan tukadaa waa xidhiidhku ilaahay la leeyahy iyo dhaqan wanaaggu ilaahay ula dhaqmayo ayuu ku gaadhay inuu nebi maxamed kabihiisa sanqadhiisa uu ka maqlo jannada gudaheeda idan wuxuu sayid ku noqday waa tan waa dhaqankan iyo akhlaaqdan wuxuu sayidka ku noqday ee maaha timihiisii jariirta ahaa ee adkaa ama midabkiisii madoobaa ama xabashinimadiisii ma ahayn waxa uu rag kaga sarreeyey wuxuu rag kaga sarreeyey muuqaalka may ahayne waxay ahayd wixii qalbigiisa ku jiray ee iimaan ku jiray sidaa daraaddeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisu ahayd allahuma aati nafsi taqwaaha wa zakiha ilaahu naftayda alla ka cabsigeeda sii oo adigu ii tahiro ii hagaaji bale ducaad ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo allahuma janibnii munkaraat alakhlaaq walacmaal walahwaa waladwaa waxaa ka mid ahaa ducadii nebiga inuu yidhaahdo allahuma axsanta khalqi faxasin khuluqi yacni nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ilaahay ka baryey ilaahay oo dhaqanka kiisa xun acmaasha kooda xun naftu hawadeeda liidata iyo xanuunada ku dhaca qulubta iyo wixii la mid oo dhan ilaah waxaasoo dhan iga fogey ilaah sidaad muuqaalkaygaba u fiicnaysiisee bini aadam iga dhigtay qalbigayga iyo akhlaaqdaydana u fiicnaysii idan waxaan leenahay taskiyat alanfus qofka oo nafta tahira taharadan aynu sheegaynaa waa naftoo khayrka lagu tarbiyeeyo alluga alcasriya la isticmaalo waa tarbiyat alanfus waa qofka oo muslimnimadiisa isku daya inuu naftiisa ku rabeeyo inuu ku koriyo rabaayadda maaha carruurtu waxa la rabeeyaa qof wal oo muslima wuxuu u baahaya inuu naftiisa tarbiyeeyo naftu waa xadhig lama sitaan looma taakilo waxa ay doonaysee shahawaati waa iska tiro badan yihin shaytaanna waa ku lamaan yahay idan waxay doonaysaa cid hoggaanka u qabata camal kasta oo xun oo aad rabta inaad ka fuqdaa wuxuu kaaga baahan yahay waqti wuxuu kaaga baahan yahay casiimo iyo go-aan adag wuxuu kaaga baahan yahay asxaab wanaagsan wuxuu kaaga baahan yahay diin fiican oo aad qaadato wanaag kasta oo aad rabto inaad ku dhaqantaa naftu waxay u baahan tahay in la layliyo awrka goormaa la rartaa qaalin yaroo buub oo kaynta iska baraya dee lama rarto awrka inta lasoo qabto ayaa la layliyaa oo muddaan haama la saarin ee hoggaan qudha la baraa oo kaynta la wadaa la ereriyaa oo kolba geyd lagu xidhaa oo sanqadh badan la maqashiiyaa oo ood iyo wax lagu raraa aakhirka haama lagu raraa beri dambuu hayin noqdaa iyo gurgurshaa yacnii awrku maalinta koowaadba ma soo baxo hayin ama gurgursho ama wax layska rarta ma noqdo ee muddaa la layliyaa nafta bini aadamka waxay u baahan tahay in la layliyo maalinta hore salaatuleylka way kaa diidaysaa dadka haxaman inta ugu taakelimaysa adigoo dhinaca xanta kaga jira unbaad sarkaysaa un heblaayo markay sheekada kuu bilowdo adoo aadna ka jawaabay unbaad arkaysaa waxaasoo dhan nafta waa iska wadaysaa laakiin waxay u baahan tahay in hogaaninta lagu xidho la wado oo la layliyo oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay usoo urto oo xumuhu qofku uu la xumaado oo iimaanku uu dhadhan la yeesho sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayay iimaanka macaankiisa cidda hesha waxaa ka mid a buu yidhi halaathun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saddex ninka dhadhamiya saddex ninka sameeya iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiyay iimaanku dhadhan macaan buu leeyahy ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay walidalik ba axad culamaai salaf waxaa laga sheegaa wuxuu idhi labaatan sannadoodna naftaan qasbayay inay salaatuleylka u kacdo labaatankii dambena waan macaansanayay buu leeyahy dhadhankeedii baan gaadhay intii hore waan qasbayay buu leeyahy oo hoggaan baan ku hayiyey inaan layliyo laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaana wa tacaala sidaa awgeed wuxuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halaathun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan saddex ninkii sameeya iimaanka macaankiisa wuu dhadhamiyey man cabada allaha caza wajal waxda ninka ilaahay subxaana wa tacaala keligii caabuda oo wa acطaa zakaata maalih طayiba biha nafsuhu fi kuli caam oo bixiya zakadii xoolihiisa isagoo naftiisu ay raalli ka tahay oo rabo inuu zakaysto kuwii la yidhi zakayse ee fiicnaa bixiya wa zakaa nafsahu buu nebigu yidhi oo naftiisana daahir yeela saddexdaa ninka isku darsada aliimaanu billaah oo ilaahay keligii inaad caabuddo inaad maalka bixiso oo dadkii ilaahay ku yidhi sii siisid iyo nafta inaad daahir yeesho saddexdaa ninka isku daraa buu nebigu leeyahy kaasi wuxuu dhadhamiyey maxay wuxuu dhadhamiyey buu nebigu leeyahy طacm اliimaan iimaanka macaankiisa nin baa wuxuu ku yidhi wamaa taskiyatu nafs oo iimaanka macaankiisu waa maxay baa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh an taclam ana allaha caza wajal an yaclam ana allaha caza wajalla macahu xaysu kaan waa inuu qofku ogaado maxay inuu ilaahay maciiseeyey meel kasta uu joogaba qadiyat almuraaqaba buu ku sharxay nebigu taskiyat alanfus marka kan wuxuu ku macneeyey inay tahay maxay inuu qofku ilaahay ilaaliyo wax kasta uu qabanayo inuu yidhaahdo ilaahay talow muxuu ka muxuu ka odhanaya ma xalaal baa ma xaaraan baa ma dem baa ku sugan ma ajar baa ku sugan ma khayr baad ka helaysaa mise shar baad ka helaysaa qofku intaan wax qabanin inuu waxa kan arko inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu taalacanayo arko waxa laga yaaba qofka bini aadamka dunuubta markuu samaynayo inu isdhaha la dhuumo meelaan dadku kaa arkaynin xumaha ku samee laakiin qofka ilaahay si dhaba qalbigiisa uu iimaanku uu u galay wuxuu rumaysay inaan meel lagu dhuuntaa jirinba adduunkuba inuu makshuuf iyo qaawan yahay waayo ilaahay baa ku arkaya mar haddii ilaahay ku arkayana kabtaa ma yeelana yaad wax ka qarinba mar haddii ilaahay uu ku arkayo subxaana wa tacaala meelaad ku dhuumato iyo meel ugu qarsoomaatoona ma jirto sidaa awgeed waxaynu leenahay ikhwatii fi lcaqiida mas'aladaa in nafta la tarbiyeeya waa masalo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay waxaynu leenahay waa masalo u baahan naftaada intaad tarbiyaysay waxay ku xidhantahay intaad alla ka cabsigaagu batay sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waxba aniga haysukay ammaanina baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala anaa og ka alla ka cabsada baa la leeyay subxaana wa tacaala cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay anaa og baa alla leeyay subxaana wa tacaala ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakaa naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mid a maxay ahlu taqwa ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakaa naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mid a maxay ahlu taqwa ahlu taqwuna waa kuwe waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay isdaahir yeelaan isagoo raba qofku bukhliga iyo shaxnimada dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo yacnii nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay abuur ahaan bay nafta bini aadamkii u jeceshay inay iyad wax yeelato cidna inaanay wax ka siinin alanaaniya keligaa inaad wax yeelato waxoo dhamin laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyayso waa iyadaa lagugu itixaaba walidaalika inaad barto ilaahay baa qur-aanka muxuu ku leeyay wa uxdirat alanfusu shux nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey baa la yidhi gebigeedba laakiin maxaa kale ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun ninka awooda ee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu waayo naftaadu yay ku bakhaylaysaa aday kugu bakhaylaysaa waxnaad ururinaysa waad ka dhiman un adigu ma lihid inan iyo inankii u hadhatoona danka ma lihid adigu maxaad leedahay waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horeeya waxa aad daarta aakhira ku dhisataad leedahay daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kuma lihid waxaad ku leedahay maxay daartaada aakhira waxaad ku dhisatay cidda aad ku bakhaylaysaa waa isla adigii uun waman yabkhal fa inamaa yabkhal calaa nafsi ba ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylaya waa maxay waa naftaadii idan waxaa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo ilaahay markaasuu leeyay wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakaa naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si ay isu daahir yeelaan waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhan yihin qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay waana kaasi uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay uu ka bariyey walidaalik baa culammadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada wixii ma'muuraad ee la farayna la yimaado oo sameeya waxay leenahay waxaynu u baahannay markaas inaynu dadaallo iimaanku ama muctaqadka shay inaad caqiidaysataa wuxuu ku xidhan yahay inaad daliilkiisa garatid daliilkuna ama ha noqdo daliil xisiyoo la arkayo maalan cadceedda inaad rumaysato inay cadceedi jirto miyaad u baahantay mar haddaad maalin mar aragtay waa bes waintaha alamr waa daliil baad haysataa ishaada ah in cadceeddu wax muuqda ay tahay waad rumaysay laakiin waxaa la yidhahdaa akhlaaqiyaadku iyo dhaqanku iyo kobcinta naftu waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa waxa la yidhaha waxay u baahan yihiin joogtayn maanta marka lagu wacdiyo waad sacnaananaysaa caawa markaad gurigii tagta waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho oo ilaahay ka baqatid aroortase waaga dambe markuu beriyo wixiiba midhba kama xasuusinid marka waaga dambe beryo walidalik baa soomaalidu waxay idhaahdaan wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay idhaahdeen iyagoo uga jeedan waa markaa hore ee laguu sheegayo uni wax dambe oo kasii dambeeya ma jiraan maxay naftu u baahan tahay markaasi waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo waxay u baahan tahay in la barbaariyo waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan oo lagu ilaaliyo tawxiidka waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo laga daahir yeelo amraad alquluubi wاnnufuus xanuunada ku dhaca nafta in nafta laga ilaaliyo dulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaasi gaalnimo shirki riyaa nifaaq waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon naftu xubulburuus inaad muuqato bini aadamku uu iska jecelyahy walow wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yidhaahdo aad soo baxdo naftu waa iska jeceshahay laakiin soo bixistu khayr ma leh waxa khayr leh qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhan yahay baa khayr leh idan nafta bini aadamkaahi shaytaanku hadduu kaa celin kari waayo khayrka wuxuu isku dayayaa khayrka inuu ku derdersiiyo adigoo khayrkii samaynaya haddana khayr bila ajara inuu kaa noqdo adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhiga mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helaynin bay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku waxbixin badnaa waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku qur-aan akhris badnaa waxaa ka mid ah buu nebigu yidhi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayo jihaad ku dhintay saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nebigu yidhi sababta markii nebiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu idhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay ilaa habeen iyo maalinba waanigii akhrinayay buu idhaahdaa waxaa alla uu ku yidhaahdaa waxaad salahayd alla idhahda hebel waa nin qur-aan akhris wado dayntiina waati dadku ku yidhaahdeen magacuunbaad ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay jaa'isad kasta iyadaa qaadata intaa unbaad ka rabtay dayntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxau yidhaahdaa ilaa u anigii bixiyey wixii aad nimcay siisay waxaa lagu yidhaahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahda ninkaa hebel waa deeqsi hebel gacantiisu waa nin faxalah oo gacantiisu kala baxsan tahay dayntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaa agtiisa waxba kuma lihid kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahda ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo dayntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo ku dhinac marsiiyo oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino inaad naftu way sankay taagaysaa iyo madaxeed hoos u celiso ilaahay mutawaadic ilaahay aad u dhul dhigto walaalada aanay ka santaagin aad hoos u celiso magac iyo maamuustoona aanay doonin aad u diiddo naftu xuduudi nafs alanaaniya anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee ay kugu qasbayso o dhan inaad u diidid taasi waxay fudaydinaysaa marka in nafta la ilaaliyaa oo la tarbiyeeya axad alculamaa ka mida raggii zuhaadda ahaan jiray cabdillaahi ibnu muxayriib baa la odhan jiraa la yidhi ee waxaa la yidhi wuxuu soo galay suuq oo dabeetana meesha laga garanaya wax kama u iibsan jirin ba la yidhi meel dad aan garanayn bu wax ka gadan jiray markuu wax ka gatay nin oo ay isbaayaceen oo inta ga siiya waa kaayo oo la kala gata uu ka dhaqaaqay ayay qaar yidhahdeen war maaad garanay ninkaad wax ka iibinaysay markaasaa la yidhi uu yidhi ma imaan garanayn war waa cabdillaahi baa la yidhi sheekh cabdillahi waa ninkii aad wax ka iibinaysay cabdillahi ibnu muxayrib ah buu yidho sheekh maxaad isugu kay sheegi weyday buu ku yidhi wuxuu ugu jawaabay innamaa nashtarii biamwaalina walaa nashtarii bidiinina waar markaan wax gadanaya buu yidhi xoolahaygaan dee wax ku gataaye diintayda wax kumaan gadanaynin waa sheekh hebel in wax laygaga dhimo umaan socon buu leeyay ee waxaan rabay markaan wax kala gadanayn inaan xoolahaygu wax ku gatee diintayda ilaahay baan wax kaga doonayaa buu leeyay inaan khalqiga wax kaga soo qaato kaga soo xogsado baan rabay idan dadkii saalixiintaha xataa waxay iska ilaaliyeen bimujarad xuduudu nafs waa hebel inuu wax ku helo ayuu iska ilaalinayay si aanay uga xumaanin ajarku ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ku leeyahy idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badantay meesha ay ku socotaana waa mahlaka waa dhul khatara waxaa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawa jacaylka aad ka dhowrtid hawa jacayl wanaha annafsa can ilhawaa ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi fa ama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawaa maxaa ilaahay tilmaamay fa ina aljannata hiya alma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha nafsa can alhawa waxay doontaba inaad diidda uun albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay wakhaalif innafsa waashayطaana wacsihima war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday kuu hadday shayطaan iyo naf isku kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan un meel khatarun bay kuu wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan waxay doonto o dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay jabtay waxay doonto o dhan ba hadday kaa hesho waxaan ku soo koobayaa leeyahay nafta waxay u baahantay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala asmaa illaahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rubayntiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay inuu keliya waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa maanta haddaad rumaysan tahay waxaa haddaad lacag weydo waxa laga yaabaa in markiiba maskaxdaada uu kusoo dhaco kii aa isku reerka haydeen hebel xoogaaga haysta aad qabatid markiiba maskaxdaada kaasa kusoo degdegaya laakiin waxay ahayd qofka muslimkaee dhabtaa markiiba in ilaahay kusoo degdego war maad ilaahay barididoo laba goor sujuudid waxba waayimay sidayba kusoo degdegi lahayd qofku wuxuu u baahan yahay inuu garto ilaahay inuu haniyey haddii dhibi kugu dhacdo inaad sabirto inaad ilaahay makhluuqaadkiisa uga ashtakoonin waxaa laga yaabaa dadku marka dhibi qabsataba inuu bilaabo dayre iyo calaacal iyo war waxay qabsaday moogta iyo dhibta igu dhacday iyo balaayadana haleesha iyo waxana soo gaadh yaad ka ashtakoonaysaa ilaahii naxariista badnaana waad ka ashtakoonaysaa makhluuq aan waxba haysanna waad u ashtakoonaysaa waad ku akhriyaysaa muxuu ilaahay kaaga tari karaa kanaad wax u sheegaysa idan wuxuu u baahan yahay iimaanku qofku inuu xoogoobo oo aad tidhahda innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah aad u ashtakooto ilaahay subxaana wa tacaala marka dhibi ku qabsato aad isweydiiso xaggee wax ka xumaadeen waxaa laga sheegaa raggii hore selafka ahaa faraska uu fuushan yahay hadduu la turunturooday waxay odhan jireen talow xaggee maanta dembigaad samaysay lagaaga yimi yacni markiiba wuxuu arrinta ku celinaya ilaaha gacantiisa ay wax waliba ku jiraan maxaad xumaysa hadday wax kaa xun yihiin wax walba yaa haya dee ilaahay baa haya midaan waxba haysan maxaad ka dooni markaa xagga alle uka haddaad xanuunsanayso isaga fooda dhulka u dhig oo habeen iyo maalinba bari oo albaabkiisa garaac isaga aad ka helaysa haddaad aqoon rabto isaga weydiiso isagaad ka helaysa haddaad caafimaad rabto ilaahay weydiiso isagaad ka helaysa idan nafta waa inaad ku rabaysaa inay atacalluq maca allah inay ilaahay ku xidhnaato waa inaad ku rabaysaa tawxiidka dhabkii waa kaa tawxiidku maaha macrifo qura unaad garato waan rumaysanay inuu ilaahay kelina yahay dunidoo dhanna gacantiisa ay ku jirto arsaaqda inu isagu iskeligii laga baqo berri marka gaalku soo hanjabana aada baqato ilaahay subxaana wa tacaala haddanaad xaggan ka rumaysantay inuu keligii wax waliba gacantiisa ku jiraan idan waxaan leenahay waxaynu u baahanay tawxiidka aynu rumaysanay tarbiya inooga baahan yahay oo ah inaynu si camaliya si dhaqan ah aynu u bedelno caqiidada aynu rumaysanay waxaynu u baahanay naftan inaynu ikhlaas ku rabayno iyo inay ilaahay keliga ku xidhnaato subxaana wa tacaala waxaynu u baahanay inaynu nafta barno asidq asidqi maca allahi wa maca alkhalq inay run sheegto kunuu maca asaadiqiin inaynu runta taagnaano waxaynu u baahanay inaynu naftan barno alkhawf waalrajaa ilaahay inay ka cabsato ilaahay inay rajayso subxaana wa tacaala waxaynu u baahana inaynu nafta barno alwarac wasabr waxa aan sheegayo o dhamme waxayn leenahay waa maqaamaadkii loo baahnaa in nafta lagu tarbiyeeyo si ay mid walba u gaadho waxaynu u baahannahay marka waxaan maxaa keena dariiq kaloo la maraa ma jiree waxaa keena adigoo isku daya nusuustii shareecadii soo degtay inaad fuliso waxaa keena adigoo salaada si fiican u tukada oo salaada waqtigeeda ilaaliya oo aada u dhowra oo tahaaro fiican ku tukada oo khushuuc ku tukada tilmaamaya inay salaadu tahay tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar ina salaata yacni ilaahay waxa uu tilmaamayaa salaadu inay tahay taa nahyida maxay alfaxshaa waalmunkar qofka xumaha iyo munkaraadka o dhan salaada ka reebta waayo salaadu markuu qofku istaago wuxuu rumaysay inuu ilaahay hortaagan yahay ilahay inuu la hadlayo subxaana wa tacaala isaga inaad ammaanayso o leedahay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maliki yowm iddiin inaad alle la hadlayso subxaana wa tacaala waxay leenahay zakadaa barta inaad wax zakayso wax sadaqadaysato wax la baxdo wax caawiso waxaan leenahay waxaa nafta tahiro oo kobciya inaad xaj tagto falaa rafata walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaji inaad ku dhaqanto waxaan leenahay waxaa nafta tarbiyeeya wixii layna faray oo aynu si camaliya u gedino wixii layna faray oo aynu ka dhigno dhaqan camaliya oo diin ah oo si dhaba inooga soo fulo aynu ka dhigno waxaan leenahay waxaynu u baahan nahay tarbiyo tiro badan oo asalku ah mujaahada wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana ilahay wuxuu leeyay kuwa xaggayga u dadaala u jihaatama anna ariiqa waan ku hanuuninayaa baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala idan nafta bini aadamkii way kortaa waxaa koriya baynu leenahay caqiidada fiican waxaa koriya baynu leenahay acmaasha saalixa ah waxaa si fiican u koriya baynu leenahay inaad la dhaqanto maxay mujtamac iyo bii'o fiican dad wanaagsan inaad la noolaato waayo asxaabta xune sharkaa haddaad la dhaqanto qof cay badan haddaad raacdo waa dhib mid shar badan haddaad raacdo waa dhib mid salaada ka taga haddaad raacdo waa dhib waa inay noqotaa bii'ada iyo environmentka kugu xeerane bii'o khayr leh bii'o fiican bii'ada fiican waxaa laga faa'iidaa maalintaad adigu daalan tahay walaashaada kale ayaa nashiita qofka bini aadamkii mar kastaba ma firfircoona marmar badanoo naftu ay caajista ama daasha baa jirta laakiin walaasha ayaa firfircoonay markay kula joogto iyadaa gacanta ku qabanayso hore kuu qaadaysa maalinta iyadu daashanaadaa gacanta qabanaya dadku khayrku isku gargaarsadaa idan qofku inuu majaalis alkhayr u yimaado meelaha khayrka lagu hayo uu xaadiro dhulka wanaagga lagu hayo uu tago waxay noqonaysaa naftiisu inay korayso kobcayso waa zaad waa sahay nafta ay u baahantay keligaa haddaad socoto waa daali laakiin haddaad haysato sahay ama gaadhi ku qaada ama waxaad sii cunto ama dayurad ama waxaad fuusho socodka uu kuu fududaanaya waxyaabaha socodkaa fudaydiya socod baad ku jirtaa in janno lagu socdo asiraat almustaqiim oo janno taga waxa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad dadka khayrka la raacdid majaalista khayrka lagu haya inaad xaadirtid meelaha wanaagga laga sheegaya inaad joogtid waxa kuu fudaydinaya inaad adiguna isku daydo naftaada maalinle inaad ula dhaqantid haddaad dukaan haysato oo aad seexanayso fiidkii fiidkii waxaa laga yaabaa qof waliba xisaabtiisu xidhaa maanta wixii laga iibsaday lacagtoo dhan buu tiriyaa dhan buu dhigaa waliba lacagtuu kala saarsaaraa wixii boqol boqol iyo konton konton iyo shan iyo shan iyo inba meel buu ku qoraa wuxuu qoraa wixii dayn maanta uu bixiyey iyo dadkii uu lacagta ku yeeshay oo dhan wixii uu lacag soo galay oo dhan si fiican buu u xisaabtamaa habeenkii wuxuu seexdaa markuu xisaabta xidho isagoo garanaya wuxuu faa'iiday wuxuu khasaaray waxaa dayn uga maqan waxaasi oo dhan waxa aad xisaabinaysa o dhan waa ra'samaalkii dunawiga ahaa bal ka warran ra'samaalkaagii dhammaayey cimriga ahaana nolosha gebigeedaba waxaad ku leedahay waa sanadahan yar aad jirto ee lixdan konton afartan toddobaatana waa intaa raasamaalkaad haysataa hantida aad rogrogaysaa waa toddobaatan sannadood ama waa lixdan sannadood ama waa konton sannadood kontonkii sana waa inay kuu xisaabsanaadaan markaa markaad caawa seexanaysa waa inaad tidhahdaa war afar iyo labaatan saacadood oo sanado iyo yaraayaan haystayabaa tegaye afar iyo labaatankan maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay shan salaadood waan tukaday intii kale xaggay ku baxday maxaa ii kordhay aakhiradaydii maxaan dhisay maxaan dembi iga dhacay haddaad si fiican u xisaabtanta habeen walba markaad seexanayso waxaad garan lahayd aroorta dambe waxaad ku kaakacayso iyo meeshaad u kacayso waayo cimrigu waa wax yar naf iyo shaytaan baa ku odhanaya waa wakhti badan baa ku hadhay iska noolow waa maalmo qofka iminka shan jirka maraya ka lixdan jirka maraya labaduba nolosha way la yartay waayo gebigeedaa maalmo ah maalmahaasi waxay u baahayen inaad si wanaagsan ugu xisaabtantid wixii kaa tegay waxa kuu hadhay inaad isweydiiso warta caawa hadday baxdaboo soo noqon weydo maxaa tala ah ilaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay nafta markay jiifsato waan qabanaabaa ilaahay yidhi dabeetana waxaa la yidhi tii wakhtigee wax u hadhayna waa la soo daayaa tii kalena waa la hayaa inay adiga tallahaynaya tahay iyo inay tala soo daynayo tahay ma kala hobtid ha iskaga talagelin inaad aroorta soo kici doonto in badan baa intay seexataan aroortii dib u soo toosin wax waliba way dhici karaan sidaadaad isaga bakhtiyi kartaa sidaadaa gurigu kuugu dumi karaa sidaadaa xabad seeraaro meelaha ka soo dhacday kugu dhici kartaa sidaadaa danab dusha kaga dhici karaa gurigiinna saaday wax waliba waa dumi karaan saadaad isaga dhiman kartaa idan waxaa inaad ku xisaabtantaa warta caawa hadday dhammaato taadi maxaa kaa horeeya qofku hadduu muraaqaba samaynayo oo wax kasta uu samaynayo uu ilaahay ka dhex arkaya subxaana wa tacaala hadduu xisaabtamayo oo noloshiisao dhan xisaabinayo hadduu dadaalayo oo uu leeyahay arday markaa te aad wax dhiganayso sanad walba waxaad is leedahay shahaadaan soo qaatay shahaadan yaraad sheegaysaa waa maxay waxaad ku xisaabtamaysa waxa way afar sanaan soo dhameey shan sanaan soo dhameey labayo toban sanaan soo dhameey afar jaamacadaan soo dhameey waxaad xisaabinaysaa wixii aad dhammaysay qofka muslimka waa inuu ku xisaabtamo war naftan intaad korisay sanadkii hore shan salaadood unbay tukan jirtay iminka halkay maraysaa ma ku dartay sunankii oo dhan sanadkii hore sunanka rawaatibta iyobay ka adkayd iyo salaadaha eh iminka tahajudkii ma raacisay sanadka dambe waa inaad xisaabtantaa waa inaad isweydiisaa waa ramadaan tan soo socota maxaan kordhin doonaa talow maxaan ku kordhiyaa nafta waa in shahaadada kuu kordhaa aad aakhira ilaahay la hortagtid oo tidhaha ilahu intan baan adiga dartaa u soo sameeyey shahaadadii iskuulka waa inaan laga fekerin iyo kalaaskan ka soo gudubta kalaaska kalead gelaysaa keebuye ee waa inaad ka fakertaa aakhirana sanadaasi tagta sanada dambe waxaad biirinayso idan waxaan leenahay tarbiyatu nafs laba shay haddaa ka adkaataan naftiinnu way kobcaysaa kow aqoon ahaan inaad korodhid oo isku daydid waxa ilaahay kaa doonayo o dhan inaad fahamtid oo garatid laba dhaqan ahaan inaad korodhid oo isku daydid shalaydaada iyo maantaadu inaanu isku mid kuu noqonin shalay halkii aad joogtay inaad ku tala gasho maanta inaad ka ruqaansato hore uga sikatid hore uga dheeraysid oo aanaad halkii shalay joogin hadduu qofka muslimkii sidaa uu fakerayo oo horumarka uu ku fakerayo uu guulaysanaya naftuna way tahaaroobaysa naftu acmaasha qaarkood inay aqbasho way u kala jajabantah waxaa laga yaabaa dabcigaagu maalan abci ahaan in ilaahay kuu abuuray qof degan oo aan cadho badnayn markuu nebigu ku yidhi laa taqdab ha cadhoonin waxaa laga yaaba adiga inaanay dhib badanba kugu keenin waayo dabci ahaan baad deganayd oo qof waayeelo iska deganaad ahayd saa daraaddeed markaad xadiidkiina sii fahamta waxaa laga yaabaa inaad sii raasuktid oo aad qof aada u degan noqotid laakiin haddaad marka hore qof sharaarad kulul ahayd oo cadho badan taa nafteedana waa la tarbiyeyn karaa waa la kobcin karaa haddaad marto maxay wasaaisha lagu kobcinayo wuxuunbay la mid tahay nafta noocaasi waxay kuula mid tahay un waa maradii uskagu kaaga dhacay maradu marka uskagu yeelato midna marka biyaha lagu ridaba uskaga yar wuu ka hadhaa midna inaad saabuun mariso mooyaane uskagu kama go-ayo midna saabuuntuna ma jartee biliij baad u baahantahay inaad kusii darto daawo kale iyo wax mariso mid maca biliijta waxaa laga yaabaa uun heer yar iyo uun waxuun inay kusii hadhaan maradaasi aanay weligeed ka go-in naftu waa noocoo kale xumaha markaad ka maydhayso waxaa laga yaabaa abuurkii ilaahay uu ka abuuray dhaqamada qaarkood markiiba inay qayb fududaato qayb inaad durduro ku dhaafto maalan qof iska hurdo fudud baa tahayba haddaad tidhaha salaatu leyl tuko waxaa laga yaabaa saddex habeen markaad kacdo naftaadu sidii saacadduun inay iskalaba qabsatuun oo markay saacaddu saddexda habeennimo maraysa ama afarta marayso iyadaa cidina ku toosin inaad iska kacdo laakiin dadkuma sinna baraq baa iska hurdo weyn oo aan hurdada ka kicin in la jiidjiido mooyaane wuxuu u baahan yahay kaasi inuu nafta tarbiyeeyo oo uu u dadaalo oo dadaalkeeda maxaa ka mid ah kow inaad goor hore seexiso haddaad isku og tahay hurdaweyni asaad tidhaahda waan soo jeedaya ilaa koob iyo tobanka habeennimo dee haddaa ku talagalay inaad salaad subax tukan laakiin haddaad ku tala gasho haddaad isku og tahay hurdaweyni asaad rabto inaanay salaadaas subax ku dhaafin dee waa inaad fiidka sii seexataa waa inaad sideeddaba markaad cisho tukato sagaalka gogolata ayaad iska jiifsataa si kastoad u hurdaweyntahay haddaad sagaalka seexato waad iska kacaysaa afarta ama afartiiyo barhka waad waad soo toosgaraysaa waayo in qof bini aadam seexdo oo ku filaato toddoba saacadood waad soo huruday toddoba markaad hurudayna naf kasta oo hurdab weyni haddii la kiciyo way kacaysaa idan waxaan leenahay naftaada rabbaynteedu dadku kuma sinna masaa'ilka qaarkood markiiba way kuu fududaanayaan qaarna way kugu cuslaanayaan saaxiibadaada kale qaar kalaa u fudud qaar kalaa ku culus idan wuxuu dadku u baahan yahay inuu isgargaarsado oo kaa hurdada fudud leh kaa hurdada adag loo caawinaya kan dabeecadda kulul leh kan dabeecadda qabow loo caawinaya naf walbana waa la rabayn karaa naf naar uun la rabo inay gashaa ma jirto naf walba naar waa laga badbaadin karaa haddii ay yeelato maxay asaasiyaadkii loo baahnaa oo ay iimaankeedii qaadato akhlaaqdeedii qaadato dhaqankeedii samayso waxaan leeyahay markaa naftu waxay u baahan tahay mujaahada tarbiyada camalka la yidhaahdo wuxuu waxa kale kaga dhib badan yahay waxa weeyaan waa wax joogtayn u baahan iyo ilaalin waa wax aan maalin qudhaynta la fahmo un ku dhammaanin ee u baahan in la hayo oo la wado oo la wado ilaa iyo inta uu ka gaadhayo halkii loo baahnaa sida awgeed waxaan leenahay waynu wada kori karnaa qof aan kori karini ma jiro qof aan khayr shaqayn karina ma jiro waxaad kaloo ogsoonaataa khayrka dadku uma sinna dhanka aada ogtahay inay naftaadu ku fiican tahayne kaa horta isaga waa inaad sii badisaa si aad dadka ugaga dheerayso yacni dadka ilaahay qofba meel buu khayrka u geliyey saasaa ilaahay khayrka u tiro badiyey qofbaa dagaal ku fiican iyo jihaad iyo kaasoo ilaahay kaa meeshaasi u geliyey mid baa cilmi iyo wax dhigis ku fiicanoo ilaahay kan xaggaasi u geliyey abwaabulkhayr way tiro badan tahay albaabaad ka gasho ma waayeysid qof baa ku fiican inuu dadka caawiyo oo ka buko soo booqdo oo ka liito taageero oo cilmi badanba ma leh laakiin xooggiisa alla u barakeeyey dadka inuu caawiyo masaakiinta inuu wax taro mid baa ilaahay u barakeeyey maxay aqoontiisa iyo cilmigiisa oo inuu kaan wax garanaya alifka u dhigo oo kii garanaya u saxo oo ka qur-aanka baranaya uu sii sheego ilaahay dhankaasuu ka geliyay subxaana wa tacaala mid baa ilaahay gacantiisa u fudaydiyo hanti haysto qof waloo muslimoo baahanba wax siin karaya idan weligaa khayrka naftaadu meel ay ku dheerayn kartaa jirta horta halkaa yaan lagaaga dheeraynin halka aad isku ogtay inaad u jilicsan tahayna isku day inaad nafta tarbiyayso oo kobciso si aanay u soo gaadho halka ugu hoosaysa kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay waxay ku kooban tahay nafta bini aadamka ahi waa in la rabeeyo tarbiyadeeduna waa tarbiyo wakhti badan badan badan badan badan u baahan waa tarbiyo ku salaysan baynu odhan karnaa halkuu tilmaamayey buusiri gabaygiisa gabayga buusiri yacni burdaan la yidhahdaa qaybo badan oo aada u qurux badan oo fiican buu leeyahy wuxuu ku tilmaamayay burdihiisa qayb ka mid ah wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calaa xubi اradaaci wain tuftimhu yanfatimi wuxuulana naftu buu yidhi waxay la mid tahy ilmo yaroo carruura ilmaha carruura buu yidhi haddii naaska lagu daayo uun kama go-o isagu waa iska nuugayaa uun haddiise laga gooyo markii laga gooyaba wuu ka go-i karaa wuu ka maarmi karaa idan ilmuhu waa intii adigu aad naaska nuujiso haddii laakiin naaska laysaga daayo isagu wuu iska jaqayaa uun naftu waa sidoo kale buu leeyahy waa sida carruurtaasunbay naftu la mid tahay haddaad adigu rabto inaad naaska ka goyso waad ka goyn kartaa buu tilmaamaya idan waxaynu u baahanay inaynu naftan aynan ku sii daynin waxay jeceshay inaynu ilaalinno oo sidaa korkiinna u ilaalisaan waxaa laga yaabaa inaan qofkiina lagala dardaarmin korkiisa suu ilaalinayo qof waliba inuu yaqaano uskaga saa laysaga maydho saa loo dhayo nafta xinno iyo cusburba saa loo mariyo saa loo ilaaliyo waxaasoo dhan qof waliba inuu yaqaanaabaa laga yaabaa laakiin waxaasoo dhammi waa jidhkii sariyo jasadkiiba ku saabsan yihi ee meesha cusbur iyo saliid iyo xinaba u baahani waa quluubta u baahan in la nadiifiyo la maydho oo uskaga rasmiga ah laga maydho waa qalbiga iyo nafta kuwa u baahan kuwa maydhistooda aan ku dadaalo wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sheekh mustafa bal waxaad nooga warantaa lacagtan deynta ah ee hay-aduhu bixiyaan sida caadiga ah taasi oo yaalaaba dumarka loo qaybiyo oo la amaahiyo
iyo iyo kelima waaxidun baa lay war wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto ducafada in la caawiyo masaakiintu nacam waa min addiin inkastoo tani aanay caawo ma ahaynoo twelve percent renta baa dul saaran bangiyada duniduna ma qaadaan twelve percent boqolkiiba laba iyo toban riba ah yani islaanta inta afar boqol iyo konton loo dhiban laydhaha shan boqolkeen waxay la mid tahay boqolkiiba laba iyo toban riba ah bangiga caadiga haddaad wax ka daysato boqolkiiba labayo toban ribaa ma saaro idan waa xoogsi kaleo meesha ku jira uun rag soo xoogsi tegay laakiin si kastaba ha noqotay dee waxaan shareeca ku bannaanayn weeyaan dumarka waxaan leeyay dee waa hooyada iyo walaasha iyo taanqabuun bay la mid yihiin ilaahay laga cabsado xaqiina wuxuu ku jiraa idinkoo diintiina raaca raggana waxaan leeyahay xaq wuxuu ku jira iyadoo diinta la raaco mujtamac oo dhamme markaasi cidna cid dulmii mayso wallahu aclam su-aashani waa su-aal mawduuca ka yara fog laakiin malaa in badanna dee wax iska nirniri dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyaddu dimuqraadiyadda waxaa iska wada garanaysaa baan umalaynayaa waa qaab nololeed ka mid a qaab nololeedada bini aadamku u dhaqmaa ee maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisuu yahay wax la yidhaahdo sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahdo xaq iyo baatil ma jiro waxaa jira wax la yidhahdo majority iyo minority yani waxa laga yaba ninka in laydiin baray dadku xoriyatu ra'yi baa laysa siinaya xoriyatu kadaa baa laysa siinaya waa jirtaa laakiin annaan bal wejigeeda labaad sharxo wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakiin waxaa jira majority waxu xaq weeyaan kuma mancismo wuxuu ku mancismayaa fifty one leh maalan ragga ragga fuula hadday boqolkiiba koob iyo konton coda helaan iyaga xaq leh socankaa maaha dimuqraadiyadda waa sidaa u de dimuqraadiyadda macnaheed waxa weeyaan yurub waxay isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday culture way isku waafaqi wax kastoo dhan kale way isku waafaqi weyday waxay isku waafaqeen in waxa kaleo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la train garaynayo yare iskuolka dhigtaa innaga waxa laga yaabaa macalinku hadduu ku yidhaha waxaas waa maxay inaad tidhaado macallin waa sidaa iyo sidaa waayo waxaa lagu train gareeyey inaad xaq iyo baadilka rarwaysanto inaad sax iyo qaladka rarwaysantahy ardayga yara yurub ee classka fadhiya marka uu su-aasha la weydiiyo wuxuu yidhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waayo xaquma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaqu leyba ma jirto wuxu waa sidaa iyo sidaa waa inaad tidhaha waxaan u malaynaya waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inaa caynkaa iyo caynkaa tag idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihin faras isleeg ayay leeyihin oo aad wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhaahdaan xaggaan xuquuqi sotan distoorada iyo ay jiraan qaanuunka iyo waxa oo soo gebigiisaba lama bedeli karo distoorka haddaad boqolkiiba seventy baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo doorto qaanuunka gebigiisaba homosexual waad ka dhigi kartaa maca distoorkaaad u bedeli kartaa odhan kartaa wi aan homosexual ahayn xaq uma leh in waddan ku noolaadaan slegal qaanuunkaaful idan idiyada ka dambaysa waxa weeyaanun ma jiro xaq iyo baatil ee waxaa jira fifty one percent ninkii koob iyo konton helo haddii lagaa